bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka cawwa kuwada ugu daro koran waxaa ka mid ah markabkii qudi lahaa shidaalka soomaaliya oo soo gaaray dekeda magaalada muqdisho gudoomiye wangaab oo xarigga ka jaray ee warta sii gaalay ee degmada hodan wasiiro iyo bahda caafimaadka oo ka qayb galay munaasabadu xilka kula wareegayay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dhowaan la magacaabay wasiir ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay ururka injineerada korontada soomaaliya warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan dowladda ingiriiska oo dublin u dirtay madaxweynaha ruushka putin
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar korona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan markabkii qudalaha shidaalka soomaaliya ayaa soo gaaray dekeda magaalada muqdisho asad cabdirasaaq ayaa inoo faahfaahinaya waxaa saaka xeebaha magaalada muqdisho soo gaaray markabka qodista shidaalka ee lagu magacaabo cakri bay kaas oo safar dheer kaga yimid dalka turkiga markabkan ayaa qayb ka ah dadaadada lagu dardargelinayay sahminta iyo soo saarista shidaalka soomaaliya iyadoo ay jiri doonto munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo madaxda sare ee dalka uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan dhanka kale waxaa si weyn loo adkeeyey amniga dekeda iyadoo la joojiyey dhammaan dhakhiidhakhaaqyadii ganacsi lana fasaxay shaqaalihii halkaasi ka howlgela ciidamada madaxtooyada ayaa si buuxda ula wareegay sugidda amniga dekeda iyo hareeraheeda wararka ayaa intaa ku daraya in markabkan uu toddobaadkan soo socdo u jiheysan doono xeebaha galmudug halkaas oo laga wado sahano shidaal si loo dardargeliyo qorshaha soo saarista shidaalka dalka arrintan ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo soomaaliya u horseedi karta horumar dhaqaale islamarkaana yareyn karta ku tiirsanaanta shidaalka dibadda laga keeno gudoomiye mungaab ayaa xarigga ka jiray warta siigaalay ee degmada hodan anas soomana ayaa muqdisho kasoo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaba ayaa maanta si rasmiya xarigga uga jaray wartaa siigaale ee degmada hodan ee gobolka banaadir oo ah wartii ugu weyneyd waraha biyo keedinta ee gobolka banaadir wartan ayaa waxaa horey dhibaato weyn ugu qabay bulshada ku dhaqan caasimadda gaar ahaan shacabka ku dhaqan degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana hadda wartan lagu sameeyey dib u dhis ballaaran iyadoo loo dhisay qaab casri ah oo ka duwan sidii hore munaasabadda xarig jarka wartan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ah mudane cabdimajiid daahire aadan xogayaha guud ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada hodan iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir mudane cali fahle ayaa ugu horeyn ka warbixiyey dhismaha wartana iyo dhibaatooyinkii ay ku qabeen bulshada caasimadda sharafay noo tahay runtii mid ka mid a xafladii ugu qiimaha badnaa maanta inaan joogno mudane gudoomiye warta siigaale macnaha ay ku fadhiso runtii waa macno weyn oonan halkan kusoo qiyaasi karin oo injineerada iyo dadka kale oo khubradaahu ay kaga sheekeeyeen mudana guddoomiye wartan saddex sano iyo dhowr biloodaan joogaa degmada hodan intaas xilli roobaad kasta oo aan u malayna laba xilli roobaad iyo xagaay ay jiraan mar ma jirto aysa dad ku dhiman oo aan dad meydkood laga soo qaadin sanadkii ugu dambeeyey waxaan ka soo bixinay wiil labaatan jira dhibaatay ku ahayd ummaddan ilaanay ku ahayd haddana waxay ahayd meel kale oo daroogada magaalada lagula kala wareego sababta mar qashin iyo biyo iyo wasaqu ku jirto waxaad garan kartaa waxay soo jiidatay dembiilayaasha habeenkii halkaana imaan jireen dembiyada waaweynaa ka dhici jiray mashruucan sida laguu sheegay mudana guddoomiye toddoba degmo oo ka mid a gobolka banaadir biyihiisaa soo gala annaga markaas roobku da-ay haddaannaha maamulka degmada hodan shaqo kale ma qabanno waxaan waardiye ka haynaa runtii wartaan sidaan wax uga dhici lahayn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaba ayaa bogaadiyey dhismaha warta siigaale ee degmada hodan ee gobolka banaadir isagoona bulshada caasimadda ka dalbaday in la ilaaliyo wartanna wuxuuna dhinaca kale guddoomiye muungaab sheegay in dhowaan magaalada muqdisho ay ka hirgelin doonaan mashaariicyo waaweyn oo lagu horumarinayo bilicda caasimadda maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin maamulka gobolka banaadir ee caasimadda muqdisho ay u dabaaldegayaan mid ka mid ah mashaariicda horumarineed ee ka dhaqangelaysa caasimadda muqdisho halkan waxaan u nimid oon u joognaa inaan xarigga ka jarnay ee wartii weyneed ee biyoqabadka siigaale oo runtii muddo soddon sana wax dayactirah iyo faarabixin ah iyo dib u dhis ah oo lagu sameeyaysan jirin maanta waad arkaysaan sida ay u taallo warta sii gaale iyada ayaa hadlayso lisaanalxaalka ayaa hadlayo siddeed iyo labaatanka bishii agoosto laba kun labaatan iyo shanta ayay ahayd markaan halkaan ka dhagax dhignay wartaan oo qashin iyo biyo soddon sano isku dul fariyey iyo wasaq ay halkaan biriku ka buuxday sida guddoomiyaha sheegana mushkilad joogto ah oo la xidhiirta amniga nabadgelyada degmadan iyo caafimaadka dadka degmadan ku nool ay mar walba joogto ahayd si gaar ahna dhimasho iyo dhaawacyo ay ka soo gaari jireen marka wixla roobaadka la gaaro oo dadka hareeraha wartaan degan iyo ilaan biyihii meelay galaan haddii waayaan xaafadahan dhan ay ku faahfaahiyeene ay dhibaato ka soo gaari jirta maamulka gobolka banaadir isagoo ka ambaqaadayo qorshihiisa ah in la hormariyo oo dibdhus lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha caasimadda hadday ahaa lahaayeen inaan dhisno waddooyinka hadday ahaa lahaayeen inaan dhisno ilaahay kuureen bullaacadaha biyo mareennada iyo biyoqabadkaba ayaan halkan waxaan ku dhagax dhignay shan iyo labaatankii bishii waxay agoosto laba kun labaatan iyo shantii dib u dhiska iyo faarabixinta iyo dib u dayactirka iyo dib u howlgelinta warta sii yaale maanta oo ah sagaalka bisha abriilna halkan ayaan xarig ugu jirnaa hambalyo shacabka muqdisho hambalyo shacabka degmada hodan iyo shacabweynaha qaybta weliyo cad wartaan biyaha ka yimaado ilaa iyo toddoba degmo oo gobolka banaadir ka mid a horta isku yimaado hadda waxaa noo dhammaaday stagekii koowaad wejigii koowaad ayaa noo dhammaaday oo ah warti la faara bixiyey la dayactiray loo diyaariyey biyo roobaadka inay halkan isku yimaadaan wasiiro iyo bahda caafimaadka ayaa ka qayb galay munaasabadu xilka kula wareegayay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dhowaan la magacaabay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dhaktar cali xaaji aadan oo ay weheliyeen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dhaktar saalim caliyow ibrow iyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dhaktar maryan maxamed xuseen ayaa maanta si rasmiya xilka uu kala wareejiyey agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda dhaktar guuleed cabdi jaliil iyo agaasimaha cusub ee dhowaan la magacaabay mudane yuusuf xasan isaaq munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimo xeedyada iyo shaqaalaha wasaaradda mas-uuliyiin ka kala socotay xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka guddiga shaqaalaha rayidka iyo mardsharaf kala duwan waxaan ugu horeyn madasha ka hadlay agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka dhaktar fartuun shariif maxamed anigoo ku hadlaayo magaca shaqaale weynaha wasaaradda caafimaadka agaasime waxaa sharaf noo ah inaa nagala wareegtid maanta oo agaasimaha uu wareejinayo ku dhowaad kun iyo shan boqoloo shaqaale hel sektarka oo aada hormuud u noqon doonto jiheyntiida qaybnaa ka noqon doonto insha allahu tacaala garabsiinta iyo sida ay horumar ugu gaari lahaayeen adeeg bixinta caafimaadka agaasimaha xilka wareejinaya dhaktar guuleed cabdi jaliil ayaa xusay in saddexdii sane ee uu joogay xafiiska la sameeyey dadaallo ballaaran oo lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee dalka agaasimuhu kusoo dhowo wasaaradda caafimaadka oo wasaarad maarata u xil saaran ah inay maaragtay badbaadada hooyada iyo dhallaanka iyo muwaadinka soomaaliyeed caafimaadkiisa ka shaqayso u xil saaran oo waxa ugu muhiimsan ee laga rabo ay tahay sidii loo hagaajin lahaa nolosha iyo caafimaadka muwaadinka soomaaliyeed ah waxa ugu muhiimsan oo noo hirgalay oon is leenahay wax la taabo karay ahaayeen waxaa kow ka ahaa dalkan sektarkiisa caafimaadka dawaa burburay in dib loo soo noolay kaabayaashiisa muddadaas marka aan joogay waxaa hirgala ilaahay maaddiisa in kaabayaal caafimaad qaarkoodna la howlgeliyo way u baahnaayeen howlgelin qaarkoodna in la dhiso oo maaragtay lana howlgeliyo qaarkoodna in dhismahoodii uu socdo oo qabyo ay yihiin dhowaanna ay dhammaystirmaayaan dhankiisa agaasimaha cusub ee wasaaradda caafimaadka dhaktar yuusuf xasan isaaq ayaa ballan qaaday inuu si daacadnimo leh u gudan doono waajibaadka culus ee loo igmaday wuxuuna dalbaday in lala shaqeeyo ka bilaabo anna marka hore inaan u mahadceliyo alla subxaana wa tacaala oo maanta suurageliyey inaan xilkan wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada aan la wareego waxaa kaloo fursaddan ugu faa'iidaysanaya inaan u mahadceliyo madaxda qaranka oo ugu horeeyo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo igu aaminay mas-uuliyaddan aadka u weyn oo u baahan runtii waajibaad qaran ilaah subxaana wa tacala waxaan ka rajaynayaa in ana ii fududeeyo inta yani iga dhigo qof shaqada markiiba la qabsado oo si fiican ku hogaamiya tiimkiisa wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dhaktar maryan maxamed xuseen ayaa agaasimihii hore ku ammaantay shaqadii hufneyd ee uu qabtay waxayna agaasimaha cusub u rajeysay inuu howsha halkeeda kasii wado oo laga jibaaro doctor guuleed shaqo fiican uu qabtay wakhtiga uu joogay waxa waaye siduu u sheegay waa garbaxa haddaan la iska haynin wax ma la wada qaban karo waxaaba agaasimayaashiisii wasiiradiisii dadkiisii waa la isla wada shaqaynaya taasna waxaan kuu rajaynayaa yuusuf adigana in lagula shaqayn doono wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane saalim caliyow ibrow ayaa labada agaasime isbedelay u rajeeyay guul iyo horumar wuxuuna ku dardaarmay in si hagar la-aana dalka loogu shaqeeyo waxaa farxad iya inaan goobjoog ka noqdo suudiyiinta haddaas waxaa leedahay ninkan waa soo dabgalaan leedahay waxaan inaan meelan kusoo hubsanaa rabna ma aan soo ogaano iyo inaan meesha muujino inuu ninkan qaal unu yahay uu caadi ahayn aan soo dabagalnay inaan suujino marka waa ku farxad goobjoog inaan ka noqdo wasiir waa ku maadsantahay soo dhaweynta soo dhaweyseen kulligiin inta marka ilaaha fuday wasaaraddan waxaan rajeyna in isbedel ka dhaco adi meesha ay isbedel aad ka samays as intoyma isbedel same waa idin baryana marka ilaahay fuday wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dhaktar cali xaaji aadan oo soo xiray munaasabadda ayaa agaasimaha xilka baneeyey ku ammaanay dadaaladii uu sameeyey muddadii uu xafiiska joogay wuxuuna dhinaca kale agaasimaha cusub u rajeeyey inuu si hufan u gato waajibaadka loo idmaday waxaan u rajaynayaa agaasimaha cusub xilka la wareega ilaahay inuu u fududeeyo waxaana ka codsanayaa aan amrayaa dhammaan shaqaalaha agaasimayaasha madaxaqaybeedyada inay si hagar la-aan ah ula shaqeeyaan garab iyo gaashaan u noqdaan waxaan u rajaynayaa agaasimo guuleedna meesha u tago asigana guulo inuu ka soo hooyo ilaahayna ku garab galo ayaan asigana u rajaynayaa marka adduunyadana la barbar dhigo meesha aan ka imaadna meel fog waaye meel fogaa laga keenay laakiin meesha aan joognana meel aan ku faraxsannahay ma aha stil marka waxaan rabnaa shaqada in la badiyo maxay ahayd dadaalka la badiyo lisgarabsada si midnimo ah loo wada shaqeeyo hadal yar iyo howl badan khilaafka iyo xanta iyo buuqa inay yaraadaan laakiin shaqada ay badato wasiiro ka tirsan dowladda oo ka qayb galay munaasabad lagu daafuray ururka injineerada korontada soomaaliya cabdiraasir sabriye ayaa muqdisho ka soo diray munaasabadan lagu daafurayey ururka injineerada korontada soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay muqdisho waxaana ka qayb galay wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya aqoon-yahano bahda tacliinta gudoomiyaasha jaamacadaha dalka qaarkood gudoomiyaasha bangiyada iyo sidoo kale gudoomiyaasha shirkadaha korontada dalka qaarkood iyo sidoo kale ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka qaarkood ee bixiya ama barta kuliyadda injineerinka qaybteeda korontada wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane maxamed cabdulaahi faarax ayaa dahafuray munaasabadan wuxuuna sheegay in aada loogu faraxsan yahay islamarkaana wasaarad ahaan soo dhoweynayaan furitaanka ururkan ka hadla ama ururkan ujeedadiisu tahay tayada iyo sidoo kale koruqaadidda korontada soomaaliyeed associationkan ama ururkan somali electrical society sis oo aan isleeyaha runtii wax weyn ayuu kusoo kordhin doonaa bulshada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana bahda injineerada xogeyaha ururka ee injineerada korontada soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ururka injineer bashiir maxamed soofe ayaa labaduba ku soo dhaweeyey mas-uuliyiintii ka qaybgashay munaasabadda hadallo koobana ka jeediyey ismarkaana sharaxay wixii loo aasaasay ururkan iyo waxa u taagan yahay ururka siis wuxuu u taagan yahay midaynta injineerada horumarinta aqoonta iyo ka shaqaynta xalal waara oo kor u qaada adeegyada tamarta iyo tiknolojiyadda soomaaliya ururka somaali electrical engineering society oo sida hadda ka muuqata baanaradan hortiinna yaalla siis loo soo gaabshay macnayna ku fadhidaan runtii na soomaaliya oo muddo tiih dagaale soo gashay xoogaa ay ka maqnay tiknolojiyadda iyo tacbiirta korontada inaan maanta u yeelno society ka kooban injineero electrical intii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay muuqaale ka turjumaya ururka injineerada korontada soomaaliyeed iyo waxa uu qabanayo qaar ka mid ah aqoon-yahanadii ka qayb galay munaasabadda ayaa daafurka ka sheegay in ay aada ugu faraxsan yihiin islamarkaana ay tahay arrin xilligeedii ku timid soona dhoweynayaan wax badanna ay dalka kusoo kordhi doonaan injineeradan soomaaliyeed ee ku midoobay ururka injineerada korontada soomaaliyeed ururka ses ee la asaasay sida hore loo sheegay waqtigiisi munaasabka uu ku soo aaday ses waa platform kulminaya injineerada ardayda shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya sectorka engineeringka goobaha waxbarashada oo iyagana bixiya electrical engineeringka dhammaan waa platform kulminaya korontada waagi hore waxay ahaan jirtay nolosha caadiga ah laakiin hadda nolosha waa ka baxday hadda waxay ku jirtaa kaabayaasha dhaqaalaha kuwa ugu muhiimsan gudoomiyaha ururka injineerada korontada soomaaliyeed injineer cabdiqaadir gaabow ayaa ku dheeraaday ka hadalka iyo sidoo kale marxaladihii uu soo maray ururkan wuxuuna hadalladiisi ka mid ahaa macnaha siis waxay soo martay markuu wareyso marxaladii koowaad oo tala aruurin ah macnaha wax walba markaad ogtihiin la sameynayo tala aruurin baa loo baahan yahay bal talaan aruurinay injineerada dalkii dibadda jooga waxaan irta waxaan ubaa ma u baahan nahay gaabkaas dalka ma ka jiraa macnaha markaan saas leeyahana macnaha horta siis waxay kulmaysaa sideedana laba generation kala gedisan generationna aan ku jirno professor seed iyo aniga aan ku jiro iyo iyo tiimka cusub hadda horta wax kulmin kara wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha soomaaliya ayaa munaasabadda soo dahiray islamarkaana wuxuu sheegay inuu aada u bogaadinayo in dhallinyaro soomaaliyeed oo ku midoobay urur injineerada korontada soomaaliyeed ah islamarkaana wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo isaga wasiirku yahay arrintani ay il gaara ku hee doonto islamarkaana ay dad badan soomaaliyeed oo aqoon-yahana oo dalka ka soo baxay ay ka faa'iidaysan doonaan wax badanna marxaladihii kala duwanaa ee korontada soomaaliyana ay wax badan ka bedeli doonto waxa uuna sheegay in wasiirku dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo shaqaala-aan dalka ku heday jaamacadaha dalka qaarkoodna ka baxay in arrintani wax badan kusoo kori doonto saa ogtihiin adduunka waxaa loo gudbooyaa dee koronta dabeega ah annaka waxaan ka mid nahay waddamo ilaah ku manaystay ee koronto dabeecda ah waxaa leenahay dabeesha oo la yidhi orodkeeda inuu aada u fiican yahay si koronta loo dhaliyo iyo qoraxdan ilaahna siiye oo oo sanadkiiba inta badan ifis halkaad naga dhegaysanaysaana waa rayda ujoora markana warka caalamka dowladda ingiriiska ayaa ugu digtay madaxweynaha ruushka putin in aan loo dulqaadan doonin iskuday kasta oo ruushka uu doonayo in uu ku waxyeeleeyo fiilooyinka iyo dhoomaha badda hoostooda mara goobaha ku xiran u k xokayaha gaashaandhigga ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada britain iyo xulufadooda ay muddo bil ah ku radjoogeen mid ka mid a maraakiibta badda qusta ee guujiska loo yaqaano oo uu leeyahay ruushka iyo laba markab oo kuwa basaaska ah oo iyaguna ah kuwa badda quusa maraakiibta ayuu sheegay in ay imaan karin dalkooda ruushka ay dib ugu laabtaan dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibidda caweyna soo gaaray waa aniga intaa ciddu warka iga seegana waxay dib ugu daalacan karna bartaana facebooka kulana reedow jawar waa anigu cabdiqaadir aasidaasoo nabadgeliyo